asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan inooga soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee taxanaha ah ee aan u wadno sida joogtada taasoo ah mid ugu yaraan hal eray hal macne hal ujeedo hal qiyaas hal tusaale hal digniin wax un laga dhaxlo waana xubinta murtida maanta ee aan ugu magac darnay sooyaal iyadoo horey ka ah xubintii murtida maanta ayaan haddana waxaan dhahnaa waa xubnaheennii sooyaalka ahaa saaad u ogtihiinba dhegaystayaal bili-aadanku wuxuu leeyahay dana joogta oo aan dhammaanin kuwaasoo laga yaabo inay isbebeddelaan iyagaoo sidoodii joogto ah waxaa la yidhi oo xubintan murtida maantana aan ku soo qaadanaynaa nin ayaa waxaa ka maqnaa xoolo dhaca ha ahaadaan dhul ha ahaato dheef ha ahaato dhaqasho ama ha ahaato dad noolnool oo madaxa iyo dhakada tiba ku leh haddii eebayd mahayad ninkaa isaga ahee ay arrintaasu ka maqnayd waxa uu sameeyey waa uu iloobay in isaga wax ka maqan yihiin maalinkii dambe ayaa ciddii wax kaga maqnaayeen qaybo ka mida oo socda oo bareed la'aana oo aan ogeyn inay wax dadeed ama dakana dadeed qabaan ayaa soo maray isaga iyo nin kale oo isla jooga ninka kale oo og arrimaha ninkan ka maqan markaasuu ku yidhi hebelow toos nin lahaa u galgasha hebelow toos nin lahaa u galgasha eraygaas oo aad garanayso oo uu si toosa ugula hadlay ninkii wax ka maqnaayeen amaba ninkii ay dakanadu ka maqnayd ama baadidu ka maqnayd ama dhucu ka maqnaa si toosa ugu dhacay kaasoo loola jeedo hebelow toos nin leh baa u galgasha ha ahaato dal kaa maqan ha ahaato duunyo kaa dhacan ha ahaato beere lagaa duunsaday ha ahaato dantaa xurubsi gooni ah waxa weeye waa wax maqan waxa kaa maqanna toos nin lahaa u galgasha waa eray halkudhiga oo bili'aadanka duubduub u anfacahaya cid walbana waxa ka maqan ama ay tabaysay tusinhaya waxaa la yidhi toos nin lahaa u galgasha waana saldhigga aas-aasiga u ah qofku haddii uu horumar higsanhayo haddii uu dibudhac ka cararhayo haddii uu wax soo saar doonahayo iyo haddii uu dekanooyin xallinhaya intaba inuu qalbiga iyo maskaxda ku hayo waxa weeye toos nin lahaa u galgasha ujeeddadu galgalashadu ma ahan inaad ciidda isku xoqayso oo tollo ayay aad leedahay ee waxa weeye saaad ku xallin lahayd ayaad raadisaa weeye waxa kaa maqan ama aad rabto ama waxa kaa dhiman sida uu yahay iyo sidaaad ku xallin karto ama sida aad ku sixi karto ama sida aad ku heli karto ama sida aad ku gudan karto ayaad samaynaysaa weeyaan duluucda eraygan halkudhigga ee ah toos nin lahaa u galgasha maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno idamka eebe xubinteennan murtida maanta waxaa la yidhi dab nin qabsaday daa ma sugo waxaa la yidhi dab nin qabsaday daa ma sugo mahmaahdaas oo aynu ka garanayno qofku dee inta aad leedahay war dabka siidaa aad qabsatay inuusan kugu samaynin durba uu ka fuqahayo sababtoo ah dee isaga ayaa gubtay gubashadiina dareemay waxaa weeye dab nin qabsaday war dabka daa ma sugo ama dab nin qabsaday daa ma sugo